kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaa dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waddamo fara badan oo ka mid ah waddamada ku teedsan qaaradaha kala gedisan ee dunidan ayaa u xusul duubaya siday kaga mid noqon lahaayeen waddamada ku baratami doona koobka adduunka sanadka labada kun siddeed iyo tobanka oo ah sanadka fooda inagu soo haya waxaana qaaradda yurub waddamo dhowrii habeenkii xalay ah ay kulamo adag iskaga hor yimaadeen kuwaasi oo doonaya inay koobkaasi u soo baxaan jak republic ayaa gurigeeda ku soo dhoweysay xulka qaranka ee jarmalka laba iyo hal ayaa lagaga badiyey jak republic ciyaaryahan thomas muller ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee jarmalka norway oo isla gruubkaasi si ay ku wada jiraan jarmalka ayaa laba yeer kaga badisay azerbaijan sanmarinana gurigeeda lagu duftay oo north ireland ayaa saddex iyo waxba ku qabatay gruubka e waxaa iskaga hor yimid waddamada kazakhistan iyo montenegro denmark iyo poland romaniya iyo armeniya kazakhistan saddex iyo eber montenegro ayaa kaga badisay denmark afar iyo eber poland ayay ku dhufteen romaniyana hal iyo eber waxay kaga badisay armeniya gruubka f lithuania oo scotland martigelinaysay scotland ayaa saddex iyo eber ku badisay halka malta gurigeeda lagu dharbaaxay oo england ay afar iyo eber kaga badiyeen ciyaaryahan kane ayaa goolashaasi laba ka mid a dhaliyey slovakiya oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay hal iyo eber kaga badisay xulka qaranka ee sloveniya waddamadan laysku yidhaahdo waqooyiga amerika iyo jasiiradaha ku teedsan oo iyaguna kulmay waxaa maraykanka uu ku ciyaarayay waddankiisa lagaga badiyey laba iyo eber oo xulka qaranka ee costarica ayaa guul helay trinidad and tobacana gurigeeda ayaa iyadana lagaga badiyey oo honduras ayaa laba iyo hal ku martay qaaradda afrikana dhowr kulan oo la ciyaaray tunisiya laba iyo hal waxay kaga badisay dimuqratic republic of congo halka nigeria ee cameruun ku durdurisay oo afar iyo eber ay ku qabatay taa waxaa ka darnayd markii ay morocco lix iyo eber ku martay maali halka xulka qaranka ee kabverde iyo south africana ay kabverde ku badisay laba iyo hal gaana hal iyo hal bareejaha waxay la gashay xulka qaranka ee congo kulamo adag ayaa maanta layskaga hor imaan doonaa iyana oo ka tirsan waddamada qaarada yurub ugu baratamaya ciddii u matali lahayd koobka adduunka georgia ireland ayay la kulmi doontaa serbiya moldofa ayay u iman doonta welles iyo austria ayaa iyaguna ciyaari doona gruubka g waxaa ku kulmi doona albaniya iyo lichtenshon israa'iil macedonia ayay soo dhoweynaysaa ha yeeshee kulanka isha lagu hayo waxa uu dhex marayaa waddamada sbain iyo talyaaniga labadaasi xul min lix iyo toban dhibcood ayay leeyihiin waxaa lagu ciyaarayaa guriga sbain taasi oo fursad siinaysa sbain in ay taageerayaasheedu u sacbiyaan taasina ay suuragelin karto inay talyaaniga ka badiyaan gruubka i finland iyo iceland ayaa kulmi doona crowetiya kosovo ayaa iman doonta ukrainna waxay martigelinaysaa xulka qaranka ee turkiga waddamada afrika ciyaarayana waxaa ka mid a zambiya oo algeria iska hor iman doonaan gabonna ivory coast ayaa u tegi doonta senegalna gurigeeda waxay kula ciyaaraysaa xulka qaranka ee burkina faso haddaba haddii aana si kooban u jaleeco qaaradda yurub ilaa iyo hadda guruubyada waddamadu siday u kala hogaaminayaan xulka qaranka ee faransiiska guruubka e ayuu lix iyo toban dhibcood ku hogaaminayaa sweden ayaa ku xigta oo saddex iyo toban dhibcood ayay leedahay xulka qaranka ee holland ayaa kaalinta afaraad ku jira oo toban dhibcood leh gruubka b waxaa ku wada jira switzerland bortuqal iyo hungary koob iyo labaatan dhibcood waxaa ku hogaaminaysa switzerland toban iyo sideed waxaa leh bortuqal hungaryna toban dhibcood ayay leedahay gruupka c germany ayaa hogaaminaya oo koob iyo labaatan dhibcood ayay leeyihiin north ireland ayaa ku xigta oo lix iyo toban dhibcood leh jak republic sagaal dhibcood bay fariisaa oo iyadu fursad ay kusoo baxda dabcan ma haysato serbiya ayaa gruupka d labaiyo toban dhibcood ku hogaaminaysa oo labaiyo tobanka ay wada fadhiyaan jamhuuriyadda ireland waxaana looga sarreeyaa oo keli ah laba gool oo dhinaca kooltistiga ayaa lagu hogaaminaya welis ayaa sideed dhibcood leh austriana sideed dhibcood ayay leedahay halkaasi waxaa ka muuqanaysa in gruubkaasi aad la iskugu dhagan yahay oo afar dhibcood oo keliya la kala sarreeyo gruubka e poland ayaa hogaaminaysa oo lix iyo toban dhibcood ayay ku hogaaminaysaa montenegro iyo denmark oo poland afar kusoo martay ayaa iyagu waxay leeyihiin min saddex iyo toban dhibcood gruubka f england ayaa hogaaminaysa oo toddobiyo toban dhibcood ayay leedahay slovakia ayaa ku xigta oo laba dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeyaa shan iyo toban dhibc ayay leedahay scotland ayaa kor usoo soconaysa maalmahan oo iyadu koob iyo toban dhibcood ayay leedahay gruubka g sbain iyo talyaaniga sidaan sheegay min lix iyo toban dhibcood ayay leeyihiin oo gruubka ayagaa wada hogaaminaya laakiin afar gool ayaa laga sarreeyaa oo sbain ay ku hogaaminaysaa gruubka h xulka qaranka ee beljamka ayaa meel bannaan keligii taagan oo bandarka fadhiya sida ay dhallinyaradu dhihi jirtay waxa uuna ku hogaaminayaa sagaal iyo toban dhibcood giriiska ayaa saddex iyo toban dhibcood loo ku xiga gruubka i oo ah kan ugu dambeeya crowetiya iyo island min saddex iyo toban dhibcood ayay leeyihiin turkiga iyo ukrainena min koob iyo toban dhibcood ayay leeyihiin walow turkiga iyo ukrain ay wada ciyaari doonaan oo halkaasi ciddii badisahay markaa ay afar iyo toban dhibcood tegi doonto dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadooydila sidaa iyo nabadgelyo